أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين جديد بيان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wacala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira muxaadarada caawa aynu gelayna waxay ku saabsan tahay sacaadada ama liibaanta iyo wanaagga nolosha qoyska yani marka wanaaggeeda mawduucaasay ku saabsan tahay kolley waana mawduuc ballaarhan oo kolley geeso badan ku saabsan laakiin wax ka mida ayaynu insha allahu tacaala aynu ka hadli doonaa sideedaba bulshadu waxay ka kooban tahay qoysas bay ka kooban tahay isu tegey oo marka qoysaska la ysu geeyo ayaa bulshada weyne ka samaysmaysaa marka waxa weeye waa asalka ay bulshadu ka kooban tahay oo qoysaskaas ayay u noqonaysa marka qoysaska hadday hagaagaan waxaa ka imanaysa inay marka bulsho weyntuna ay hagaagto ayaa ka imanaysa marka siday bulshadu ku hagaagaysaa waa in qoysaskii ay ka soo dhisantaa ay ka hagaagtaa marka nolosha qoysku ay hagaagto oo qoysas badan ay saa noqdaan majoratiga qoysasku bulshaweyntuna waxay noqonaysaa mid hagaagsan ayay noqonaysaa soomaalidu waxay dhahaani gunbay ka tolan taha haddaba gurigu wuxuu ka kooban yahay marka laga hadlaayo qoyska asal ahaan wuxuu ka unkamaa yacnii nin iyo qof dumara ama bicibaara ukhraa aabbe iyo hooyo ayay marka dambe ma'aalka ku dambeeyaan insha allah marka dambe waxay ku dambeeyaan in aabbe iyo hooyo noqdaan laakiin marka hore labadaa ruux bay ka bilaabantaa nolosha qoysku ka bilaabmaysa si haddaba markaa qoysku u hagaago waxaa loo baahan yahay marka ugu horraysa in lagu dadaalo labada qof ee qoyska unkayaa inay noqdaan qaar wanaagsan taasina waxay ku iman kartaa qof waliba inuu naftiisa hagaajiyo marlabaadkana qofkuu nolosha la wadaagayo uu doonto qofuu markaa wanaagsan u doorto inuu nolosha la wadaago hadduu qof markaa hagaagsan yahay qofka kale aanu hagaagsanayn farifool ma dhaqdo isaga keliya waxba ma hagaajin karo laakiin laba ruux oo markaa hagaagsanayn hadday isu yimaadaan aynay doonaan inay wax hagaajiyaan waxbay hagaajin karaan nolosha qoyskuna waxay noqonaysaa markaa mid hagaagta ayay noqonaysaa waxaynu markaa tilmaamaynaa sida haddaba taasi ay u dhacdo waa in markaa la sameeyaa ruux horta marka hore wuxuu guurka uga jeedo waa inuu markaa ka fikiraa muxuu u guursanaya qofku ujeeddada uu ka leeyahy guurka waa maxay guurku waa mashruuc ballaarhan waana markaa yacni xukun sharciyo diiniya weeye amar sharciyo ilaahay amray weeye wa ankixu alayaama minkum waaalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum allah wuxuu amray in loo guuriyo kuwa aan guurka lahayn rag iyo dumarba oo ninkii markaa aan haweenay lahayn in loo guuriyo qofkii dumar ahayd iyada lafteedu aan nin lahaynna in loo guuriyo labadaba waa la amray isku si baana loo amray allah wuxuu yidhi wa ankixu alayaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum u guuriya kuwa aan markaa reerka lahayn oo markaa waxa weye rag iyo dumarba yacni kuwa aan markaa guriga lahayn u guuriya kuwa xorta ah iyo kuwa wanaagsana addoommada aba u guuriya lab iyo dhadigba alayaama waxay ku dhacaysaa labkii iyo dhadigii mid walba ku dhacaysa marka waa amar sharci ah waxaana la yaqaanaa amarka shareecada ku sugan marka hore wuxuu keensadaa waajibnimo alamru yaqtadi alwujuub amarku waajibnimu keensadaa waajibnimada wax ka leexiye marka la helo waa laga leexiyaa laakiin haddii kale waxa u asala in waajibnimada lagu xambaaro ayaa u asala saasaa u asala marka culamadu waxay isweydiiyaan xukunka guurku waa maxay ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen in haddii waxa weeye shuruudo kale ay raacaan xaalaadka qaarkood inuu waajib noqonayo oo ruuxii haddii markaa waxa weeye naftiisii uu zine uga baqo yacni guur u baahan yahay naftiisiina uu zine uga baqo mu'nadii guurka iyo markaa kharashkii iyo waxyaalahaasna uu helayo xaalaadka noocaasoo kale waa waajibaya waajib buu noqonaya haddii markaa waxa weeye taas uu ka maran yahay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu noqonayaa sunne mustaxaba ayuu markaa noqonaya sunne mu'akada ayuu noqonayaa haddii aanu naftiisa zine uga baqin laakiin mu'nada helayo yani kharashkii uu helayo gurikii waa u baahan yahay laakiin naftiisa ugama baqaayo inuu zine iyo waxaas ku dhaco xaalkaasoo kale wuxuu noqonayaa sunna mu'akada bay ahlucilmiga qaarkood mareen culamada qaarkood oo markaa lafteeda waajib ka dhigayaana waa jiraan marka axkaam badan buu leeyahy marka waxa weeye waa amar sharci ah oo sharciga ku sugan marka hore in la guursado marka ruuxu wuxuu u guursanayaa oo loo baahan yahay qofka muslimkii markuu guursanayo inuu u guursado awalan limtisaali amri sharc amarka sharciga inuu fulinayo waa inuu uga jeedaa ujeeddadu u guursanaya waa inay tahay amarka sharciga inuu fuliyo inuu muraadkiisu yahay mar labaadka waa inuu uga jeedaa taqarubu ilaahay ugu dhowaanayo oo rabbi ku caabudayo xadiis waxaa lagu soo wariyey ninku hadduu guursado faqad istakmala shatra diini diintiisii bar ka mida ayuu dhammaystirtay falyattaqi illaha fi shatri alaakhar qaybta kale ilaahay kaga baqo waxyaalaha looga jeedo waxaa ka mid a guurka iraadat alcafaaf ruuxu inuu doonaayo inuu dhowrsooni helo oo xaaraantii uu ka dhowrsoonaado hadday tahay ficil ahaan yacni xaaraantii weynayd iyo zinadii weynayd inuu ka dhowrsoonaado iyo waxa la midka ah iyo waxa ka sokeeyaba inuu ka dhowrsoonaado sida waxa weeye markaa inuu indhihii laaban waayo iyo wax la mida taasoo kale inay doo uga noqdo guurku oo xubintii taranka in la ilaaliyo oo xaaraan laga ilaaliyo waxaa laga hormariyey indhaha in la laabto qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa indhihiinna laabta ee xubnihiinna tarankana dhowro ilaaliya dalika askaa lahum taasaa dahirnaan iyo wanaagu leh ina allaha khabiirun bima yasnacuun wqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun dumarka marka iimaan kalena waxaad ku tidhaahdaa indhihiinna laabto xaaraanta ka laabta ee xubnihiinna tarankana dhowra oo ilaaliya oo dembi ka ilaaliya inaa wax dembiya ku isticmaashaan taas ka dhowro ka ilaaliya ragga iyo dumarka mu'miniinta iyo mu'minaadka ah dhammaantood waxaa la wada amray inay indhaha laabtaan xubnaha tarankana ilaashadaan marka siyaalaha lagu ilaashanayo waxaa ka mid a guur yacni markaa saxa qofku inuu markaa la yimaado oo markaa waxa weeye uu guursado waa dariiq xalaal ah oo uu xaaraantii iskaga dhowrayo oo dembigii iska ilaalinayo marka dariiqa caynkaas ayaa laynoo sharciyey marka cafaaf in la doono oo dhowrsoonin la doonaayo xaaraantii laga dhowrsoonaado waxay ka mid tahay ujeeddooyinka loo guursanayo xadiis waatii ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam halaatatun xaqun cala allahi cawnahum saddex allah wuxuu isku waajibiyey kaalmayntooda waxaana ka mid ahaa wanaakixun yuriidu alcafaaf mid guursaday oo dhowrsooni doonaya ilaahay wuxuu isku waajibiyey kaalmada uu kaalmaynayo hadduu qasadku u guursaday tahay inuu dhowrsooni doonayo xaaraanta uu ka dhowrsoonaado labya dhaddig kuu doonaba ha ahaadee ilaahay waa caawinaya oo waa kaalmaynaya waxaa ka mida ujeeddada marka uu guursanayo ruuxu taksiir alummati almuxamadiya ummadda nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam inuu farabadiyo ama bicibaara ukhraa cidda shahaadanaysa ee ahlutawxiidka inuu farabadiyo nebiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam tasawaju alwaluuda alwaduuda fainii mukaahirun bikum alanbiya'a yowma alqiyaama wa fii lafdin fainii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama mubaahinna waa soo aroorta wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxaa gursataan dumarka dhalmada badan kuwa dhalmada badan guursada ee markaa jacaylka badan maxaa looga jeedaa kuwa markaa jacaylka badan bacdu ahlicilmi waxay yidhahen waxaa laga tilmaamayaa shabadaha guursada oo khaas ahaan si gaara loo sii amray maaha in la diidaayo in guursado kuwa carmalka ah laakiin waxaa lasii fadilayaa kuwa shabadaha baa lasii fadilaya aan guur hore soo marin waa iyaga ayaa jacayl badan bay yidhaahdeen marka alwaduud culammadu waxay ku fasireen in laga tilmaamayo alabkaar bikradaha in loo jeedo waayo qofka dumar ee nin hore soo martay ama rag hore soo martay yacni markaa qalbigeedii cid kale ayaa degtay marka waxa weeye wax kastay la kulantana waxay u qiyaasaysaa xaaladdii hore hadiyo jeerna cidda ay ku horrayso ayaa laga yaabaa qalbigeedu inuu ku tacalluqo inuu qalbigeedu la xidhiidhsan yaha dhici karta marka saas aawadeed bikradda qalbigeeda hore looma degin ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawa fasaadafa qalban khaaliyan fatamakkana marka sidaas aawadeed waa lagu fasiray wejigaas laakiin iyaga laftooda waa la guursan karaa kuwa aan shabadaha ahayn laakiin waxaa laga tilmaamaya un mudnaanshaha in la sii siinaayo ayaa markaa looga jeeda alwaluud inay dhalmo badan tahay maxaa lagu garanaya ahlucilmi waxay yidhahdeen waxaa laga qiyaasayaa qaraabadeeda yacni hooyadeed iyo yacni marka waxa weeye qaraabadeeda habaryaraheed iyo hooyadeed iyo waxaweye walaaladeed iyo waxaweye eedooyinkeed yani markaa kuwaasaa laga qiyaasaya yani markaa dadka markaa waxaan yani iyada ku geedaaman ee ku wareegsan yani ayaa laga eegaya oo hadday markaa dhalmo badan yihiin iyadana waxaa la rajaynaya inay dhalmo badnaanayso yani markaa saas ayaa la rajaynaya marka tasawaju alwaluud alwaduud waxaanu nebigu u tacliiliyey u sababeeyey waxaan markaa aakhiro idinku fara dhiganayaa ummadaha ama nebiyada ayaan maalinta qiyaamo idinku fara dhiganayaa ummatu muxamed inay ka badan tahay ummadda nebiga rumaysay calayhi salaatu wasalaam ee raacday waana inoo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam cidda jannada gelaysa in ummatu muxamed u badan tahay axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay dadka jannada gelaaya marka loo qaybiyo laba nus kala badhow badh in ummatu muxamed ay tahay inta kalena ummadaha kale oo dhan inay noqon karaan saasaa markii hore loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam in ummatu muxamed ay nus tahay kala badhow badh in la siiyey yacni bidabdi lama odhan ummadaha kale waa nuska kale marka intaa kale waa laga aamus laakiin nus inay ummatu muxamed tahay baa markii hore loo sheegay kadib haddana waa loo kordhiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxaa markaa loo sheego loo waxyooday ummatu muxamed inay jannada ka noqonayso marka saddex dalool laga dhigo laba dalool saddex marka qaybood marka loo qaybiyo ahlu jannaha laba qaybood ummatu muxamed inay noqonayaan qaybta saddexaad ee soo hadhayna ummadaha kaleo dhan oo laysu geeyey inay isku noqonayaan halkaa waxaad garanaysaa ummatu muxamed ummadda nebiga rumaysay calayhi salaatu wasalaam ee ummatulijaaba ee raacday in farahoodu aad iyo aad u badan yahay ayaa laga qaadanaya sidaas ayaa laga qaadanaya laga daliishanaya marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu amrayaa in ummadda la farabadiyo oo sidaas aawadeed la guursado si ummatu maxamed ay u farabadato marka ujeeddooyinka loo guursanaya waxaa ka mid ah ummadda nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam iyo cidda a shahaadanaysa in la farabadiyo ayaa markaa ka mid a waxaa ka mid a ujeeddooyinka looga jeedo icfaaf markaysaga cid yacni kaleo ahlulislaama inuu dhowrsoomo inuu u sababaayo waa qasad isaguna markaa imanaya waxaa kaloo imanaya oo si raaca inuu waxa weeye awlaad wanaagsan inay ka beeranto inuu doonaayo oo awlaaddaa wanaagsanna ay markaa waxawayn u ducayso oo ducadooda iyo markaa u helo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ila min halaath sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu dhinto camalkiisu waa go'aya saddex mooyaane saddexdaa aan go'ayni waa maxay waa sadaqo jaariye oo waqaf ah waa ilmo wanaagsan oo u soo duceeya waa cilmi sharciya ou cid baray ou faafiyey isagana inta cilmigaa lagu intifaacayo yacni sawaabkiisi iyo ajarkiisa waa u soconaya waqafkaana inta lagu intifaacayo uu waqfay yacni ajarkiisu waa u soconaya ajarkiisu waa u soconaya marka ashyaa badan baa saa laynoo sheegay oo yacni markaa fawaa'id ah oo ku jira markaa waxaa guurkii ku jira ayaa markaa jira saas aawadeed ujeeddooyinka caynkaasuu ruuxu u guursanayaa marka uu guursanayo waa inu markaa aan ujeeddadiisu ahayn bes yacni shahwada gudo shahwada inuu dariiq xalaala ku guto lafteeda waxay ka mid tahay maqaasidda sharciga ah ajarna waa ka helaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi wa fii budci axadikum sadaqa yacni waxa weeye galmada yacni xalaasha ee ruuxuu sameeyo lafteedu waa sadaqad oo ajar buu ka helaya saxaabadii way yaabeen nebiga deedna su'aal bay ku celiyeen calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen aya'ti axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajr midkaayo ma intuu shahwadiisa guto ayaa ajar uu sugnaanaya miyaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam si uu arrinkaa u fahansiiyo ara'ayta low wadacaha fii xaraam akaana calayhi wisr hadduu markaa waxa weeye shahwadaa u isticmaali lahaa xaaraan miyaan dembi ka fuuleen waanu ku dembaabinoo dembi looga qoreen waxay idhahen haa qaala fakadalika idaa wadacaha fii xalaal yakuunu lahu fiihi ajr saasoo kale hadduu xalaal ku isticmaalana oo xalaal u adeegsadana ajar baa ugu sugnaanaya sida hadduu xaaraan u adeegsado dembi ugu sugnaanayo ayaa hadduu xalaal u adeegsadana ajar ugu sugnaanaya laakiin marka waxa weeye mujeeddada qofku waa inaanu noqon bes shahwada gudo shahwada xataa marka la gudanaayo xalaal lagu gudanaayo niyo wanaagsan oo ilaahay dartii ah oo waxa weeye qofku marka xaqii lagu lahaa u bixinayo naftiisana uu ku dhowrsoonaynayo yacni waxa weeye saas yada ah yacni liajli illaah arrinkaa u samaynaayo si uu marka xaaraantii uga dhowrsoonaado si uu marka waxaweye xalaal ugu guto si uu xaqa lagu leeyahay u bixiyo si uu marka waxaweye xaqa markaa ku waajibay cidda kale kaga waajibay si u guto yacni markaa labyo dhadig mid walba yacni niyo wanaagsan arrinkaa hadday ku sameeyaan yacni sawaab iyo ajar ayay ka helayaan ujeeddooyinkaasi waa ujeeddooyinka marka hore yacni guurka u dhacayo haddaba marka la doonaayo guurkii in la sameeyo waxaa loo baahan yahay qofku inuu doorto cidda uu la noolaanayo oo markaa hadduu nin yahay qofka dumar ee wanaagsan ee uu la noolaanayo waa inuu doortaa qofka dumarina waa inay doorataa nin wanaagsan waa inay markaa waxa doorataa oo cidday aqbalaysa ee yeelaysaa waa inay noqotaa cid markaa saalixo wanaagsan waa inay noqotaa waa iska hubisaa iska eegtaa yacni labada mid walba ikhtiyaarka sidaa la dooranayo waxaa markaa uu ruuxu samaynayaa inuu mushaawaro sameeyo yacni labada geesoodba yacni markaa ninkiina sameeyo inuu markaa cid la tashado uga aqoon roon qofkii dumariina markaa waxa in cid ay la tashato ama waalidkeedu hadduu ka mas-uul yaho isagu markaa uu bixinayo yacni oo iyadu markaa ay isagun u daba fadhido arrinka waa inuu markaa talada markaa waxaan yani mushaawaro soo sameeyaa oo uu cid markaa kala tashadaa yacni axwaasha cidda kale yacni markaa garanays shawristaas waa amruhum shuuraa baynahum wa shaawirhum fi lamri tashi waa in la sameeyaa mar labaadka waa inuu istikhaaro sameeyaa oo ninkiina markaa uu sameeyaa ilaahay inuu weydiisto sida khayrka badan inuu waafajiyo istikhaarada markuu samaynayana wuxuu samaynayaa yacni niyadda ayuu khaligaraynaya ninka iyo qofka dumara mid walba istikhaarada waa samaynaya ilaahay bay khayr weydiisanayaan qofku laakiin istikhaarada markuu samaynaayo waxa weeye wuxuu tukanayaa laba ragcadood oo sunnaa buu tukanaya sida axaadiista ku soo aroortay labadii ragcadood sunnada markuu ka baxo uu dhammaysto ayuu niyadii khaligaraynaya yani labada geesood gees inuu markaa niyadu u badato ama jeclaysato ayuu ka saaraya khali buu ka dhigaya iyaduu niyadii khali tahay buu ilaahay baryaya ducada istikaaradan ahrinaya hadduu nin yahay iyo hadduu qof dumara yahay mid walba qofkii dumaree loo soo khidbeeye lasoo doonay yani ninkaa inay aqbasho bay istikhaarada ka samaynaysa bacda almushaawara tashi marka la sameeyo dabadeed ya haddii markaa loo ammaanay wuxuu markaa ay samaynaysaa inay ilaahay khayr weydiisato laba ragcadood sunnaa tukato dabeedna niyada khaligarayso naftii inay gees u yeelato iska dhaafto oo ka saarto dabeedna ay akhrido ducaada allahuma inii astakhiruka bicilmika waastaqdiruka biqudratika waasaluka min fadlika alcadiim fainaka taqdiru walaa aqdiru wataclamu walaa aclam yacni ducadii buu akhrinaysa ninkuna waa saasi leeg markaasaa dabeed waxaa ku jirta allahuma in kunta taclamu ana hada alamra arrinkiibuu markaa magacaabaya wa yusami xaajatahu xadiiska akhirkiisa ku sugan xadiiska bukhaariga marka waxa weeye yani ninka guurkiisa ama qofkaa dumara guurkeedu hadduu khayr ii yahay ilaahay ou iwaafaji oo ii qadar oo ii fudaydi hadduu ilaahay oo shar ii yahayna ilaahay iga leexi yani markaa isagana iga leexi anna iga leexi niyadeeda ka leexi khayrkuna meeshuu yahay ilahay ii qadar mid waliba saasuu ku ducaysanaya ducaa ulistikhaara yani waxaa idiin qoraya kole kutubta ayaa idiin qoraysa waa ka arki doontaan yani horaa u hayseen ama ciddaan hore u haynna yani kutubaha markaa qoraya ayay ducada markaa ka akhrisan doonaan marka sida caynkaas ayaa la samaynaya marka qofka la dooranayo maxaa lagu dooranaya sifooyinka wanaagsan waa in lagu dooranaya oo qofka diinka markaa laga eegayo akhlaaqda nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uhi tunkaxu lmar'atu liarbac qofka dumara waxaa loo guursadaa afar yani khaslo ama afar sifo ayaa lagu guursadaa afartaa sifa waa maxay lidiiniha yacni diinteeda daraaddeed waa loo guursadaa walimaaliha maalkeeda daraaddeed waa loo guursadaa walinasabiha ama walixasabiha waa loo guursadaa xasabkeeda iyo sharafta aabbayaasheed leeyihiin waa loo guursadaa walijamaaliha quruxdeedana waa loo guursadaa yacni wuxuu ka hadlayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam caadatan waxay raggu dumarka ku doortaan ayaa afar arrina qaar diin baa lagu doortaa qaar xoolaa lagu doortaa qaar marka qurux baa lagu doortaa qaarna waxa weeye yani dhalasha ayaa lagu doortaa yani in waxa weeye yani sharaf ay leeyihiin yani qoyskooda iyo nasabkoodu iyo yani aabbayaasheeda iyo awowayaasheeda ay leeyihiin ayaa lagu doortaa marka afartaa arrin waa arrinka caadatan lagu doorto laakiin nebigu teebuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in lagu doortaa inay fiican tahay ta uu nebigu sheegay waxa weeye waa diinka fadfar bidaati diini taribat yadaak yacni ta diinka u saaxiibka ah ee tadayunkeeda iyo diinku dhaqankeedu u fiican yahay taas ku guulayso ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu yidhi marka sidaa ninka laga rabo inuu markaa doorto qofka dumara diinka leh sifooyinka kale wax inay ka raacaan maanic kuma sugna laakiin maxaa laga dhigaya almaqsuudu alacdam ujeeddada weynaanshaha badani waa inay diinka noqotaa haddii ujeeddada weynaanshaha badani ay noqoto ashyaada kale oo aan diinka markaa miisaanka la saarin waxay markaa noqonaysaa caaqibadeedu waa xumaanaysa haddii ama qurux lagu doortay uun yani waxaweeye ama lagu doortay waxaweeye qoys wanaagsan bay ka dhalatay ama lagu doortay waxa weye maal iyo xoolay leedahay waxaa laga yaabaa ashyaadaasi inay kedisaaba dhici karta saas aawadeed inuu ku guuldarraysto oo markaysaga dhibaato iyo rafaad kala kulmo yacni marka ayaa suuragal ah marka saas aawadeed yacni waa in ashyaadaasi ayna kedin yacni waxa weeye walow sifooyinka kale yaynayo raacinbe waxa fiican markaa taa diinka laakiin haddii aan maqsuudul acdam iyo ujeeddada weynaanshaha badan aynay ahayn inay waxyaalaha kale wax ka raacaan dhibi kuma sugna laakiin maqsuudka weyni waa inuu noqdaa yacni diinka amaba keligii uu noqdaa oo isaga keliya lagu doortay ama cala sabiili tabac marka isagaa la helo dabadeed in marka waxa weeye wax lagu kala arjaxo ashyaada kale oo aan miisaanku uu saaran yahay un tan yacni saas waa in la yeelaa qofkii dumara lafteeda saasoo kale waxaa laga rabaa cidda ay dooranaysaa waa inay noqotaa cid marka wanaagsan waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ila tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid xadiiska tirmidiga nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam marka uu idin yimaado midaa ka raalli tihiin diinkiisa iyo akhlaaqdiisa diinka waxaa loo jeedaa tadayunka uu ka diin yeelanayo diinka ku camal falayo a ka raalli tihiin akhlaaqdiisana aa ka raalli tihiin fazawijuuhu u guuriya yani ashyaa kale ha eegina muxuu haystaa muxuu dhaqaale hayaa muxuu marka waxa weyaan xaguu ka dhashay yani markaa muxuu yani quruxdiisu waa sidee waxyaalo kale lama sheegin waxaa la tilmaamay addiin waalkhuluq diin iyo akhlaaq ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh sida uu markaa nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati ddiini taribat yadaak oo uu diinka keliya uu tilmaamay in lagu doorto ayuu ninkiina wuxuu ka yidhi ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh hadduu idin yimaado midaa diinkiisa iyo akhlaaqdiisa ka raalli tihiin u guuriya haddaad sidaa yeeli weydaan arlada waxaa ku sugnaanaya fitno weyn iyo fasaad ballaadhan baa ku sugnaanaya fasaadkaasi waa in xumaantu faafto ayay noqonaysa oo ruuxii diinka lahaa diinkii akhlaaqda lahaa haddii loo guurin waayo dee fasaad baa imanaya faaxishadiiyo xumaantiina waa faafaysa faaxishadiiyo xumaantiina waa faafaysa siyaala haddaba markaa yacni qanaacada waxyaalaha ka qayb qaadanaya waxaa ka mid a in labada ruux marka waxa weyaan ay is arkaan oo nadar sharci yacni marka uu dhaco oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ninbaa markaa sheegay inuu markaa guursanayo markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam an nadarta ilayha ma eegtay markaasuu maya markaasuu fandur ilayha yacni fa inahu axraa an yu'dama baynakuma wa fii lafdin fandur ilayha faina fii acyuni alansaari shay'a yacni iska eeg buu yidhi sababtu maxay tahay haddaan nadarka sharciga dhicin waxaa dhici karta in hadhow qofku wuxuu khayaali ahaan sawiranayey wax ka duwan inay ku soo baxaan dabeedna markaa xoogaa ay qalbijab ku dhaco oo markaa noloshii xoogaa yare hagaagi weydaa dhici karta laakiin qofku hadduu marka hore canbasiira ku galo oo ruux waliba ruuxa kale uu iska arko waxa weeye dee hadhow yacni waxa weeye khayaali khilaafsan waaqaca intuu iska sawirtay miduu marka waxa weeye markuu waayey ay si kale ku noqotay ma aha xadiiskuna waaba ishaaraya fa inahu axra an yu'dama baynakuma in dhexdiinna la iswaafajiyo taasaa u mudnaansha badan oo u awlaysan yani nadarku marka waxa weeye wuxuu sababayaa yacni waxa weeye qanaacada inuu markaa ka sii qayb qaato qanaacadaasina waxay ka qayb qaadanaysaa sacaadadii iyo liibaantii ayay ka qayb qaadanaysaa taasay ka qayb qaadanaysa marka nadarka waxawe sharcigaana saasaa loo amray sidaas ayaa loo amray noloshii marka waxa weeyaan yacni marka guurku dhacayo waxaa loo baahan yahay taysiirka iyo fudaydinta waxyaalaha sacaadada ka qayb qaadanaya maxaa ka mid a in la fudaydiyo guurkii oo la sahlo oo meherkii aan la qaaligarayn yacni waxyaalaha shuruudaha la dhiganayo aan la qaaligarayn yacni waxa weye sacaadadiibay ka qayb qaadanaysa barakaduna waxay ku jirtaa fudaydintay ku jirtaa sida marka waxa weeyaan yacni ay tilmaamayaan axaadiista qaarkood ay ku tusinayaan in marka waxa la fudaydiyo oo la yasiro oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yasiru walaa tucasiru sahla fudaydiya walaa tucasiru ha adkaynina umuuraha ya wabashiruu walaa tunafiru fa inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin yacni xadiisku waxa weye waa caam waxaa laydinsoo saaray xaalaa wax sahlaysaan oo fudaydinaysaan xaalaa wax adkaynaysaan laydinma soo saaray marka barakada waxaa ka mid a sahlanaanshaha iyo fudaydka ayaa ka mid a iyo in marka umuuraha la sahlo inaan la adkayn in marka laga taxadiro marka waxa meherada marka in la qaaligareeyo oo wax marka waxa weeye aad iyo aad yacni u qaaliya laga dhigo in markaa yani gurigalka shuruudihiisa aan la adkayn in la sahlo waxay ka qayb qaadanaysaa sacaadada iyo liibaanta ayay markaysaa ka qayb qaadanaysa ayay ka qayb qaadanaysa marka waxa weeye taas fudaydkuna waxa weeye waxay ka mid yahay waxyaalaha wax wanaajinayu ka mid yahay marka dambe ee guurkii uu dhaca dabadeed waxaa loo baahan yahay in markaa xuquuqaad jira yacni mid waliba ka kale ku mutaysanayo xuquuqaha caynkaasa in la ilaaliyaa loo baahan yahay cishro wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan layskula dhaqmo oo waxa weeye markaa ruux waliba ruuxa kale uu ixtiraamo uu qadariyo yacni xaqiisa marka uu siiyo xaqa ku waajibay yacni markaa ka kale uu u gudo yacni saasaa laga rabaa waxaa jira xaqu zawj cala azawja iyo xaqu azawjati cala azawj labada mid waliba xaq buu ku yeelanaya ka kale ayuu ku yeelanaya yacni markaa gurigana wuxuu ka dhigan yahay qoysku yacni madax iyo manje ayuu kala leeyahy maamulka waxaweye madaxiisu waxa weeye waa ninka wiy laakiin ninka keliya umuuruhu kuma dhisna waa inay shaqadii isla qabtaan waa in markaa waxa weeye ay ismaqlaan oo is ateecaan waa inay markaa isu dhimirsanaadaan alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim allah wuxuu inoo sheegay inuu markaa maamulka iyo mas-uuliyadda raggu ay leeyihiin laba shay baana loo sababeeyey in iyagu markaa waxa xoolaha ay xaggooda ka imanayaan oo dee meherkii iyo nafaqadii iyo masruufkii iyo mariinkii mid walba raggaa laga rabaa hadday meherkii tahay raggaa laga rabaa hadday masruufkii tahay raggaa laga rabaa hadday mariinkii tahay yani dharkii marka waxawe inay yahugi bixiyaan raggaa laga rabaa hadday xataa qaniyataho taajiro tahay iyada masruuf ma saara masruuf wuxuu saaran yahay ninka ayuu saaran yahay marka taas waa sabab ta kalena waa tafdiilka ilaahay marka hore ragga fadilay oo markaa dumarka ka fadilay ama xagga caqliga ha ahaato ama ashyaa kale ha ahaatee marka sidaas aawadeed maamulkii waxa la siiyey yani raggaa la siiyey marka in maamulkaa lagu kala dambeeyo ayaa marka loo baahan yahay oo waxa weeye markaa yani taacadii marka ay dhacdo yani isaguna wax markaa dembiya aanu amrin yani uuna la tashado oo markaa mushaawaro iyo tashi marka ay dhacdo mid waliba marka kale ku dadaalo xaqiisa markaysaga inuu u gudo uu ku dadaalo amarkana waxa weeye yani marka iyo taacadana uu leeyahay yani ninku marka uu leeyahay waayo saddex mid un bay noqon lahayd in la yidhaahdo waxa weeye marka qofka dumara amar kale iyo mas-uuliyadda iyo in laha labadu waa siman yihiine midna a ka kale ma amraayo ee waa markaa siman yihiin iyo in la yidhaahdo waxa weeye yani ninka ayaa markaa leh mid afraad baa soo raaci karto in la yidhahdo waa tanaawul midba xilliba wakhti marka ashyaada kale oo dhan fasaad baa ka imanaya sida sharcigu marka waxa weeye ku sugan ayaa maslaxad iyo khayr ku jira iminka shirkad haddii la samaynaayo maamulkii waa inuu leeyahy madax leeyahy maamulkii ma hagaagi kara haddaanu madax lahayn haddaanu madax lahayn ma hagaagi karo haddii laha laba ninoo siman baa jooga haddii la yidhaahdo waxaa ka imanaya marka waxa weeyaan idiraab inuu markaa awaamirtii iska hor timaado amaradii iscaaridaan wax ay hagaagi waayaan ya in laha madax buu leeyahay madaxaasaa amarku ka soo fulaa tashi ha sameeyo laakiin amarku madaxuu ka soo fulayaa la yidhaahdo ayaa markaa munaasiba haddii la yidhahdo qofka dumara ayaa mas-uuliyadda yeelanaysa waxaa ka imanaya fasaad yacni markaa sharciga sida ku dhigan ayaa maslaxada yani ay ku jirtaa oo wanaaggu markaysa marka ku jiraa wanaaggu uu ku jiraa waana marka raggu inay dee ka caqli badan yihiin dumarka waa laynoo sheegay yani waxa weye sharciga waa ku sugan tahay xataa umuuraha ka go'aan qaadadkooda dee raggaa ku fiican dumarkii waxaa laga yaaba waxyaala badan inay ka fekerin inay ku tallaabsadaan ya inay ku tallaabsadaan ayay iska dhici karta qof dumara waxay ku tidhi ninkii bal dalqadda maad ii dhiibti nearmaad hayn weydaa maya bal yara dhiib bay tidhi deedna wuu dhiibe markiiba waa ku yeedhisayba isla markiiba waa ku dhawaaqda ya yacni wax ayna ka fiirsan baa laga yaabaa inay wakhtiyo badan ku dhacdo haddii wax yaroo mushkili la kulantana waxaa dhici karta go'aano badan inay ka fekerin inay ku kacdo oo marka dambe isku cilkaambido ayaa suuragal ah oo saas aawadeed caatifadooda badan yacni dumarka caatifadooda ayaa aad iyo aad u fara badan marka sida sharciga ku sugan baa maslaxadu ku jirtaa allahna wuxuu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacd wuxuu kaloo allah yidhi walilrijaali calayhina daraja yacni raggu dumarka waxay ka leeyihiin daraja ayay ka koreeyaan marka sidaas aawadeed yani markaa taaca inay ku leeyihiin inay raggii ateecaan dumarku ayaa sharciga ku sugan laakiin wixii dembiya kuma ateecayaan umana bannaana raggu inay marka amraan dumarkii wax macsiya ama dembiya inay amraan uma bannaana nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq lagu ateecayo cisyaanka khaaliqa la caasiya ee lagu ateecaya ma jiro yani waxa weeye waa in markaa allah in la caasiyo cidnaba waa inaan lagu ateecin xataa madaxdii waxaa soo arooray fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu macsi amro oo shay dembiga amro maqal iyo ateecitaan ma jiro marka shaygii dembigaa cidna lagu ateeci maayo sida kale waxaa laynoo amray in marka waxa la ateeco yani raggii oo waxaan dembi ahayn in ay dumarku ku ateecaan dhammaanna waa inay marka hore la yimaadaan iimaan iyo camal saalixa oo camalkooda ay wanaajiyaan oo taacaadka iyo khayraadka la yimaadaan hadday wanaaggaa la yimaadaan oo ay marka waxa iimaanka iyo taacada la yimaadaanna nolol wanaagsan bay noolanayaan xayaatun saciida nolol wanaagsan siduu allah u yidhi man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun ku kastoo sameeyey camal wanaagsan oo lab ah ama dhadig ah isaga oo muumina sameeyey allah wuxuu u ballanqaaday inuu noolaynaayo nolol wanaagsan inuu noolanayo yanii inta uu adduunyada ku nool yahay nolol wanaagsan ayuu ilaahay noolaynayaa falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun kuna abaalmarinay ajarkooda waxay samaynayeen waxa ugu wanaaga badan marka waxa weeye in nolol wanaagsan ay noolanayaan baa laynoo sheegay haddii ay markaa sidaa yeelaan oo iimaan iyo camal saalixa ku sugnaadaan taacada markaa inay raggu leeyihiin oo wixii aan macsi ahayn intay kari karto qofka dumar inay ku adeecda inay tahayna waxaa laga qaadanaya aayaadkii aynu sheegnay walirijaali calayhina daraja ya arijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacd waxaa kaloo laga qaadanaya axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam sida xadiiska uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu limra'atin an tasuuma wazawjuha shaahidun ila biidnih hayra ramadaana walaa ta'danuu fii beyti ila biidnih xadiiska bukhaariga nebigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam uma xalaalaha qof dumara inay soonto iyada oo ninkeedu joogo idankiisa la'aanteed haddaan markaa soonkaasi ramadaan ahayn bimacnaa soonkii faral ahaa soonka ramadaan oo kale yacni markaa idan uma baahna oo isagu waa waajib markaa in wakhtigaa la fuliyo mutacayin u ah wakhtigaas in lala yimaado ayaa laazim ah marka yacni waxa weeyaan hadduu xataa yidhahdaa soomin ka yeeli mayso waayo waa macsiyo waa dembi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laakiin soon sunnaa inay iska soonto isagoo jooga oo aan u fasixin oo u idmin ta noocaasi uma xalaal aha baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaxillu limra'atin laa yaxillu xalaalba uma aha yacnii soon sunna ah bay samaynaysaa ninkii oo jooga idanna kamay qaadan xaalka caynkaasa waxay ku jirtaa dembi ajaray ka hesho da'aye way ku dembaabaysaa soonkaas marka idankiisii maadaama lagu xidhay waxay ku tusinaysaa yacni taaca inuu ku leeyahay inay ateecda inay tahay walaa ta'danuu fii beyti ilaa biidni gurigiisana cid kale u idmi mayso idankiisa la'aanteed idankiisa la'aantii cid kale u idmi mayso wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi falam ta'tihi fabaata khadbaana calayha lacanataha almalaa'ikatu xataa tusbix ninku hadduu u yeedho qofkiisa dumara gogasha hadduu ugu yeedho oo ay u iman weydo oo habeenkaa uu baryo isagoo uu ku nagaado baryo isagoo u cadhaysan malaa'igtaa nacdalaysa ilaa ay ka waabaraysanayso ama ilaa uu ka raalli noqdo riwaayo kalea sheegaysa xadiiskana waxa weeye saxiixu ku sugan yahy marka waxa weeye taacadiisii yacni khaas ahaan firaashka inay ku ateecdaa inay markaa laazim ku tahay ayay markaa laga qaadanaya laakiin iyadoo markaa caado qabta inuu u tago inay u ogolaata uma bannaana waayo waa macsi macsidana inay ka yeeshaa uma bannaana laakiin wixii ka sokeeya taas waa u bannaan tahay wixii taa ka sokeeya waa u bannaantao ninka xaaraan kama aha marka iyadoo xataa yani marka dhiiggii leh in allaha laa yastaxii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo ayuu haddana markaysa ay ku ateecaysaa wixii ka sokeeyey laakiin yani xaaraanta ama dembiga kuma adeecayso waxa xaaraantiina waxay tahay waa in marka waxa galmo sameeyo iyada oo yani marka labada dhiig mid leh ama dhiigga dhalmada ama dhiigga caadada yani markaa saas nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam isnacuu kulla shayin ila nikaax wakhtiga noocaasa wixii galmaa mooyaane waxa kala sameeya rasuululahi moxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa sidaa ku yidhi ina allaha laa yastaxii min alxaq ilahay xaqa kama xishoodo shayga xaqa in la sheego si kastoo carabka ugu adag yahay in la sheego ayaa laazima wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tu'di imra'atun zawjaha ila ila qaalat zawjatuhu min alxuuri lciini laa tu'diihi qaatalaki illaahu fainama huwa cindaki dakhiilun yuushiku an yufaariqaki ilayna yacni xadiis tirmidi iyo nasaa'iya soo wariyeen wuxuu tilmaamayaa qof dumari ma dhibto ninkeeda inay markaa zawjadiisa qofkaa dumari uu ku guursan doono jannada ee xuurulciintii inay ku tidhaahda mooyaane ha dhibin qaatalaki illaahu ilaahay ha ku nacdale yacni iyada habaaraysa xurulciinta habaaraysa waayo agtaada martiibuu ku yahay waxayna u dhowdahay inuu nooga kaa yimaado oo uu kaa soo faaruqo yacni markaa taasna saasuu tilmaamaya xadiis kale wuxuu tilmaamayaa qofka dumara haddii ay markaa waxa weeye xaqa ka soo baxdo oo salaadeeda tukato oo soonto oo xubnaheeda taranka dhowrto oo ninkeeda ateecdo inay ahlu janno taho jannada gelayso idaa sallat khamsaha wa xasanat farjaha wa saamat shahraha wa ataacat zawjaha dakhalat min ayi abwaabi aljannati shaat yacni waxaa markaa xadiisku tilmaamaya qofka dumari hadday shanteeda salaadood tukato oo xubinteeda taranka dhowrto xaaraan ka ilaaliso oo yacni bisheeda soonto oo ninkeeda ateecdo yacni wixii dembi aan ahayn ku ateecdo wax dembiya cidna lagu ateeci maayo albaabada jannada ku alla kay doonto ayay ka gelaysa yani waxa weeye waa fadli weyn ya yani markaa thawaab weyn iyo fadli weyn inay kula kulmayso albaab mucayana xataa lama odhan kay doontay ka gelaysaa yani xadiiskana waxa weeyaan ibnu xibbaan iyo tabaraani fi lawsat iyo ayaa markaa soo wariyey shawaahidna weliba waaliyey xadiis kale wuxuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam qof dumara markaasuu ku yidhi ma nin baad leedahay markaasay tidhi haa markaasuu yidhi kayfa anti lahu sidaad u tahay sidaad ninkaa u tahay waxay nabiga ku tidhi calayhi salaatu wasalaam maa aaluhu ilaa maa cajaztu canhu kama gaabiyo ee waan ku dadaalaa bimacnaa yani wanaajintiisa waxaan awoodi kari waaye mooyaane nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fandurii ayna anti minhu fa innahu jannatuki wa naaruk eeg meeshaad ka joogta buu yidhi meeshaad isagaa agtiisa ka joogto eeg waayo waa jannadaadii iyo naartaadii weeye bimacnaa haddii aad u wanaagsan tahay waxa weeye waxay ka dhigan tahay jannadaadii oo jannay kuu sababaysaa haddaad u xun tahayna waxa weeye waa naartaadii oo bimacnaa waad ku naar mudanaysa macnuhu saasuu dhacaya xadiiskana imaam axmed iyo xaakim iyo tabaraani fi lawsad iyo nasaa'i fii cushrati nisaa ayaa markaa soo wariyey culammada qaarkoodna waa quweeyeen marka haddaba waxyaalaha marka waxa xuquuqda ee laysku leeyahay waxaa ka mida inuu markaa mid waliba ka kale xaqiisa ku dadaalo qofka dumara xuquuqda ay leedahay waxaa ka mida inuu markaa siiyo mariinkeedii iyo masruufkeedii inaan markaa waxa weye cushro wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan kula dhaqmo in wanaagga uu ka rabo markaysaga inuu qofka dumari kula dhaqanto mid la mida isaguna kula dhaqmo oo allah wuxuu yidhi walahunna mihlu aladii calayhinna bilmacruuf dumarka waxaa u sugnaaday xaq ahaan kii yaga korkooda ahaaday mid la mida ayaa ragga ugu sugnaaday oo ay ku mutaysanayaan raggu inay u sameeyaan bilmacruuf si wanaagsan maaha macnaheedu markaysaga taacadii inay yeelanayaan laakiin waxaa laga tilmaamayaa dhaqankii wanaagsanaaye kale ee amarka ka sokeeyey hadday nasteexa iyo talo tahay hadday latash iyo mushaawaro tahay hadday marka waxaweeye wanaajin tahay yacni waxa weeyaan waxyaalaha noocaas oo dhan ayuu markaa ku mutaysanaysaa ayuu ku mutaysanaysaa inaanu caayin inaanu marka waxaweyan yani hatigin inuu weji furan kula dhaqmo inuu waxaweye hadal wanaagsan ku yidhaahdo kelima tayiba inuu ku yidhaahdo inuu dhaqan wanaagsan kula dhaqmo inuu waxa weeye markaa xaqeeda siiyo hadday tahay xaqeeda gogasha hadday tahay xaqeeda mariinka hadday tahay xaqeeda masruufka yacni mid walba uu siiyo hadday meherkeeda tahay yacni markaa uu siiyo yacni hadday tahay icfaafka iyo dhowrsooniinta inuu markaa waxa weye iska daayo oo uga tegi waayo oo waxa weeye markaa ay ku dhibaato mudato ma aha waa in waxa weeye xaqeeda gogashana waa inay ka heshaa oo markaa iyadana siiyaa nebiga calayhi salaatu wasalaam mucaawiyat bnu xayda wuxuu weydiiyey maa xaqu zawjati axadina calayhi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam xaqa markaa qofka dumaraanu qabnaa xaqay nagu leedaho midkaaya ku leedahay waa maxay rasuulku weydiinaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi an tutcimaha idaa tacimt waxaa xaqeedu yahay inaad quudiso markaad wax cunto wa taksuwaha ida ktasayt aad dhar siisiyo mariin markaad waxwatoo dhar hesho walaa tuqabixa alwajha wejiga aanad markaa yani xumaynin aanad odhan qabax allah wajhak ilahay wejigaaga ha xumeeya aanad ku odhan inaad habaarino hadal xun ku odhan walaa tadriba inaanad garaacin walaa tahjura ila fi lbeyt haddii xataa marka ay madax adayg samayso guriga gudihiisa mooye meel kale waa inaad uga haajirin guriga gudihiisa mooye meel kale waa inaad uga haajirin ya yani waxa weeye intaas oo umuurood ayaa xaqeeda ka mid a marka hadalka wanaagsan iyo wejiga furan iyo dhaqanka wanaagsan in lagula dhaqmo weeyaan xuquuqda ay leedahayna markaa la siiyo xuquuqday leedahayna yacni markaa la siiyo marka kullu dalika waxay soo gelayaan dhaqanka wanaagsan bay soo gelayaan allahna wuxuu yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarka waxaa kula dhaqantaan si wanaagsan ula dhaqma yani si wanaagsan u qaba si wanaagsan ula dhaqma bal waxaa la gaadhsiiyey ragga waxaa ugu fadli badan ninka ehelkiisa ugu dhaqanka wanaagsan oo siduu ula dhaqmaya ay ugu wanaagga badan tahay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlih waxaa idinku khayr badan ki ehelkiisa ugu khayr badan ee ugu wanaagsan ee ugu wanaajinta badan ehelkiisi yani hadday tahay odhaah iyo hadday tahay weji iyo hadday tahay yani marka waxa xuquuqdii yani marka waxa mid walba kaas ugu wanaagga badan ee ugu wanaajinta badan ayaa ugu khayr badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ana khayrukum liahlih anaana marka idinku khayr badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ehelkayga idinku khayr badan oo idinku wanaajin badan saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka dhaqan wanaagsan in loola dhaqmo ayaa markaa ka mida nolosha wanaagsan markaa ka mida waxaa ka mida in isu nasteexeeyaan labada ruux oo mid hadduu qaldamo ka kale uu u nasteexeeyo addiinu nasiixa wanusxi likulli muslim nasteexadu diinta maqaam weyn bay kaga joogtaa waxaa ka mida markayse markaa dhaqanka wanaagsan iyo markaa nolosha wanaagsan inaan marka waxa laisu cadhoon haddii markaa cadhoodana qofku markaa inuu iskaantaroolo oo cadhada qarsado oo liqo oo markaa yacni aanu waxa cadhadu amrayso aanu fulin ninbaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi awsinii qaala laa taghdab wuxuu yidhi ha cadhoonin faradada miraaran faqaala laa taghdab marar buu ku celceliyey dabeedna wuxuu yidhi ha cadhoonin yacni markaa ha cadhoonin culammadu waxay yidhahdeen waxaa la ogaaday cadhadu inay tahay jimaacu shari shar oo dhan inay kulansato yani dadka qaar baa cadhooda markaasay gaaloobaan dadka qaar baa cadhooda markaasay wax dilaan dadka qaar baa cadhooda markaasay dembiye waaweyn galaan markaasay qadaf iyo cay markiisa markaa la yimaadaan iyo dembiye waaweyn yani markaa la yimaadaan dadka qaar baa cadhoodoo intay cadhoodaan ayaa markaa guriga ay burburiyaan oo reerkii markaysaa baabi'iyaan marka waxaway fasaad badan baa ka yimaada yani qofkana caafimaadkiisa uma fiicna markiisa waxaa cadhada badani yani uma fiicna cadhada inuu yani iska kaantaroolo iska ilaaliyo ayaa fiican hadday xataa cadhadu ku timaadana cadhadu waxay amrayso waa inaanu fulin waa inuu cadhadii markaysa waxaan yani iska liqaa yani waxa weeyaan fadhiistaa kuweysaystaa hadduu taagan yahay fadhiistaa hadduu fadhiyo jiifsadaa yani marka waxa cadhadii waa inuu sii kicin naftiisii aanu sii kicin taas isagana waa dhibaysaa dhibaatooyin kale oo ka qoomamoodana waa isaabaysa dadka qaarkood baa intay cadhoodaan markaysa waxaan yani markaa suuxa ama faalij ku dhuftaa amaba waxa weye markaysa markaa waxaan yani dhibaatooyin kale ku dhacaan amaba markaysaa geeri u sababtaa cadhadu haddama arta khataray leedahay saas aawadeed qofku markaa umuuraha waa inuu iska sahlaa fudaydiyaa dulqaataa dulqaadkiiyo sabirka isbaraa deganaanshaha la yimaadaa dhimirsanaanta la yimaadaa rifqiga iyo dhimirsanaantu waa fiican tahay maa kaana rifqu fii shayin ilaa zaana wamaa kaana alcunfu fii shayin ilaa shaana nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam rifqiga iyo dhimirsanaantu shay gudihii ma ahaato inay qurxiso mooyaane dhimirsanaantu waxbay qurxisaa cunfigiiyo adayguna shay gudihii ma ahaado inuu fool xumeeyo mooyaane ya degdeg uma fiicna degdega waa in la iska jira alcajalatu min ashaytaan wata'anii min allah nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yacni degdegu shaytaan xaggiibuu ka ahaaday deganaanshuhuna xagga allah buu ka ahaaday marka in deganaasha lala yimaado ayaa markaa waxa fiican oo markaysa markaa la deganaado qofkii qofka kale kolley wax waa ku qoonsanaya hadduu wax ku qoonsado waa inuu dulqaataa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yafrak mu'minu mu'minata in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara nin muumini yaanu gabadh muuminada ku nicin yacni markaa cadho uu cadhooday iyo nicis u nacay yacni shay ku nacay in kariha minha khuluqan hadduu dabeecad ku nacay oo ku kahday dabeecad markaa dabeecadaheeda ka mida dhaqamadeeda ka mida radiya minha aakhara mid kale uu kaga raali noqonaya yacni xagga markaa madowun ha eegina xagga wanaagsanna eeg xagga wanaagsanna eeg ta kale marka waxa weyan waxaad eegtaa kuwa kaa liita eeg waxyaalaha dhibta sababa waxaa ka mid oo sacaadadii qofka ka dhooqeeya qofku inuu markaa noloshii nolol wanaagsan ku noolaado inuu eego cid ka nolol wanaagsan ama markaysaa yani nin hadduu yahay inuu eego nin qof dumaroo qofkiisa dumara ka fiican oo ka wanaagsan oo ka diin badan oo ka akhlaaq wanaagsan inuu arko ow dabeed marka uu yidhahdo taasaa markaysaa markaa wanaag badan halkaagu markaysaa nuqsaan baa ku jirta taasoo kale ma fiicna mananu eegin waa inuu eegaa markaysaga markaa ragga ka dumar liita waa inuu eegaa hadday ku adag tahay oo ku dhibaato badan tahay kuwa ka sii dhibta badan waa inuu eegaa maaragta haddii waxa weeye dhibi ay kala kulantay yacni kuwa dhibaatooyinka ka daran kala kulmeen waa inuu eegaa waa inuu eegin kuwa ka wanaagsanee kuwa ka hooseeya waa inuu eegaa sharcan waa caynkaas qofka dumarina waa saasi leeg weynana eegin qofka dumara ee markaysaa marka haysata nin ninkeeda ka wanaagsan ka diin badan ka akhlaaq wanaagsan ka dhaqan wanaagsan ka wanaag badan wayna kaa eegin sharcan markaa waxa weyan waa saas weeye wayna eegtaa kuwa ka liita ya intee dumaraa markaysa markaa ninkeedu kaa liitaa ninkaaga ka liitaa oo ninkaagii waxa weyan waa nin marka waxa yani salaadii ilaalinayo ahludiina qaaraan markaysa salaada tukan baa markaysa marka waxa yani qaarkood qaba qaar markaysa marka diinta caayaya ayaa qaarkood qaba qaar waxa weeye markiisa marka har iyo habeen garaacaya oo markiisa markaa nabarre u geysanaya ayaa qaba qaarna sabcaayaya markiisa ayaa qaba qaar aan dar yeelayn baa qaba qaar dhibaataynayaa qaba yacni waa inay eegtaa kuwa ka liita nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam sidaas labada arrin yacni wixii ku saabsan adduunyo waxa la eegaa cidda kaa liidata wixii ku saabsan diin wixii ku saabsanna waxa la eegaa cidda kaa sidata haddama aragta cidda kaa sidata oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nicmada markii uu ka hadlayey unduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum kuwa idinka hooseeya eega nicamka adduunyo kuwa idinka hooseeya eega walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum ha eeginna kuwa idinka sarreeya kaasaa idinka maal badan kaasaa idinka qurux badan adigu xeb ma haysatid adigu markaysaa qurux ma lihid kaasaa idinka xoog badan adigu markaysaa xoog marka xoogan caynkaasa ma lihid xooggaagu daciif baa tahay ilaahay dee nicmada markaysaa kuuma burin yani waxa weye nicmadii ilahay buu markaa qawadaya ruux lamana rabo nicmada ilahay inuu qawado nicmada uu ilaahay siiyey inay la weynaato baa la rabaa ee nicmadii inuu qawado lama doonayo ya yani qofku marka waxa weeye marka cibaadada waa inaanu odhan markaysa markaa hebelbo kaa cibaado yaryahay iska joog waa inu yidhahdaa kaasaa kaa cibaado badan si ula tartamo falyatanaafas ilmutanaafisuun ha tartamaan kuwa tartamaya ha beratamaan kuwa beratamaya khayrkii baa loo kala dheeranaya ya intaasaad waxa weye soontaa yani kaasaa kaa soon badan waa si u higsado u gaadho oo ula tartamo kaasaa kaa qur-aan akhris badan si u higsado u gaadho oo u dhaafo kaasaa kaa xaj badan kaasaa kaa cibaado badan kaasaa kaa akhlaaq wanaagsan yani waxa weye si u higsado waa naftiisa waxa ku saabsan laakiin qofka uu la nool yahay iyo cidda markiisa marka wa yani masalan inuu yidhaahdo waxa weeyaan eego adiga waxa lagu siiyey waa liistaa yani waxa weye gabadha akhlaaqdeedu ma fiicna ama ninka akhlaaqdiisu ma fiicna ama waxa weeye markaysa marka nuqsaan baa ku jirta oo cibaadada marka aad uguma dadaalo ya yani waxa weeye taas oo deed u higsado uu yidhahdo ka loo nicmeeyo waa kaasun yani inaanu qofka ku sabrin marka waxa yani xaaladii uu ku sugnaa noloshii ka qasanto sacaadadii u waayaa ka imanaysa marka unduruu ilaa man huwa asfala minkum waa wixii adduunyo nicamkeed ku saabsan nicmooyinka adduunya ku saabsan ka idinka hooseeya eega walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum cidda idinka koraysa ha eegina fadalika ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allaahi calaykum taasaa u mudnaansho badan oo u dhowaansho badan oo u xaqnimo badan nicmada ilaahay korkiinna ku galladaysta inaydaan xaqirin nicmadii ilaahay inuu xaqiro qofka lama doonayo waxaa la doonayaa inaanu xaqirin nicmadii maxaa loo yidhi markaa laa yafraq mu'minu mu'minatan kariha minha khulqan radiya minha aakhara waa si waxa weeye noloshii u joogto hadduu qofku markaysa markaa qofku wax yar ku qoonsadoba markaysa markaa uu sii daayo ka cararo maxaa ka imanaya mid ceeb markaa ka maran xaggii uu ka helaya ta kale dee inuu waa inuu ogaada isaga laftiisu ceeb inuu leeyahay ninku marka waxa uu leeyahay gabadhan ceeb bay halkaa ku leedahay halkaas saasay ceeb u leedahay oo isaguma mudhiga gacanba soo isaga laftiisu ceeba ma leh ceebtu waa in laisugu dulqaataa hadduu markaysa markaa arko nuqsaan waa inuu eegaa wanaaggana eegaa xagga madow keliya waa inuu eegin dabeedna markaa waa inuu taa ku sabraa ka soo qaad inay tahay markaysa markaa dhib yani kula kulantay liajli illah ugu sabir tacwiid baad helaysaa tacwiidkaas waa maxay ilaahay baa cawil ku siinaya haddaad ilaahay dartii ugu sabirto ugu dulqaadato cawil baa ilahay ku siinaya waxaa dhici karta qofkii dumar ahayd inuu wax ku qoonsado waxa noocaasa hadduu markaysaa ku sabro oo ku adkaysto ya oo waxa weye ilahay liajli ha ugu sabir ha niyad jabini yani waxa weeyaan markaa dulqaado oo ku sabir waxaa dhici karta markaysaa fadli iyo sawaab buu ku helaya mar labaadkana dembi baa lagaga daadinaya mar saddexaadka in cawil khayr qaba laga siiya laga yaaba awlaad barara laga arsaaqo atacwiid min allah ya saasa laga yaaba sheekh culammadii hore ka mida ayaa waxa uu ahaa nin shiikho weyn qof dumaruu qabay qofka dumarna waa dhib badnay waxa arkay marka waxa weeyaan mashaayikh marka kale ayaa waxay arkeen dhibaatada badan ee gabadhan ku kacayso markaas sheikh wanaagsan baa waxaasoo dhiba gabadhaas kula kacays markay arkeen la yaabeen bay markiisa markaa weydiiyeen waa maxay xaaladda caynkani male inta yare ay markiisa markaa soo raaceen bay markiisa markaa dhibta sumbulaha ka duulaya ay arkeen markaasuu yidhi nicmo ilaahay baan qabaa nicmo ilaahay ayaan qabaa ilaahay waxa weeye waa ii nicmeeyey wax walba waa i siiyey dhib adduunyo intaasaan arka dee dunuubna waa leeyahay dantayda weeyo dembiyada wax iga daadiyaan u baahnaa dhib kalaan inta ahaynba maba arag dee waxaan ugu sabrayaa yacni markaa kafaara lidunuub bay ii tahay dantayda weeye naarta aakhiradda uma taagayo ya nicmo ilaahay baan qabaa marka waxaa loo baahan yahay dulqaadka iyo sabirka ayaa loo baahan yahay qofka dumarna waa saasi leeg haddii ninkii markaysaga dhibi kaga timaado waxaan lagu hayn karin haddii de ay tahay oo aan lagula joogi karin oo de ay tahay markaysa marka waxaan yani dee yani markaa diincay iyo yani waxa weye kufri iyo gaalnimo iyo salaaddii faralka ahayd inuu ka tegayo yani waxa weeyaan iyo markaa waxa in waxayna ku adkaysan karinoo dee yani duuna daalikba ha ahaadee aynay ku sabri karaynoo yani ku noolaan karayn haddii ay tahay xaaladda noocaasa ha ka tagto yani marka waxa weyaan siday uga bixi lahayd ha samayso ya yani waxa weeyaan xal bay markaa dee dariiqa u noqonaya haddii aynay ku wada noolaan karin talaaqu hadduu kufriyo gaalnimo la yimaadana dee gaalnimo lagulama joogi karo oo nin gaal ah ama habeen iyo maalin marba markaa mid walba gaaloobaya in markaysa markaa lala joogo dee khayr kuma jiro khayr kuma jiro haddii dhaqankiisa markaysa mid aan lagu sabri karan yahayna oo aynay gabadhaasi markaysa markaa ku sabri karayn waxa weeye markaysa markaa diin darre ay ka qaadayso markaysa ama waxa weeye nafteedii ay nacayso xaalad khatara ay gelayso waxay ku sabri kartaa inay ahayn dalqadu inay dalbato xaq bay leedahay laakiin iyadoo aan duuna daalik wax ku kalifaya ayna jirin ya oo shay u bannaynayaa meesha aynay oolin oo daruuro ahoo ka fursan waaya aynay jirin inay dalqad iska dalbato maaha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuma mra'atin sa'alat zawjaha atalaaqa fii hayri ma ba'sin yacni waxa weye nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay qof dumaroo kasta oo ninkeeda weydiisata furitaan waxaan dhibi ku sugnayn jannadu xaaraan bay ka tahay fii hayri maa ba'sin baa layidhi waxaynay ku sabri karin oo ku adkaysan karin waa weydiisan kartaa talaaqii sidii waxa weeye saxaabiyaddiiba nebiga ugu timi ay ku tihi yaa rasuula allahi maa aciibu calayhi fii diinin walaa khuluq diin iyo akhlaaqtoonna ku ceebayn maayo laakiin naftaydii baa nacday kuma sabri karo ninkan xaqiisana kama soo bixi karo walaakinii akrahu alkufra fi lislaam ya rabbi haddaanan ka baqayna markuu ii soo galo wejigaan candhuf kaga tuflaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kala furay khulcigiibuu sameeyey iyadiina wuxuu markaysa markaa beertii uu ku siiyey ee meherka kuu siiyey ma u celinaysaa haabay tidhi dalqadii baa de markaysa markaa loogu dhaafiyey oo loogu iibiyey wahaakada laakiin waxaan dhibi ku sugnayn oo ay ku sabri karto oo xaalad kalifaysa aynay jirin inay markaysa marka waxaan yani dalqad u dalbato maaha mana oga qofka dumari iyo ninku toonna cid ka wanaagsan ciddan inuu la kulmi doono maba dhici karta cid ka dara in lagu imtixaano ya jazaan wifaaqa marka taas yadaa waa inu iska jiraa si aan taasi u dhicin waa inuu ka taxadiraa waxay soomaalidu yahay meelaad ka roori iyo meelaad u roori meel roon rabbaa og ya imisaa dhib ka cararay oo mid ka daran ku dhacay kalmustajiri min alramdaa'i binnaar waxaa loo baahan yahay in waxa weeye markaa laysu sabro laysu dulqaato ayaa loo baahan yahy ubadkana lagu dadaalo islaaxooda iyo hagaajintooda iyo tarbiyadooda iyo wanaajintooda yacani lagu dadaalo isku sina markaysaa markaa loola dhaqmo in marka waxa weye camalkii lagula dhaqmaye la kala duwo oo midna marka waxa weeyaan uu khayrka amro oo markaysaa midna uu yidhaahdo yani markaa waxba ha dhibi carruurtii ka daa munaasib maaha waa in dariiqo keliya lagula mucaamila waxyaalaha tarbiyada xumeeya waxaa ka mida inaan isku si loola dhaqmin waxa markaysaa khayrka waa in la wada amraa marka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam muruu awlaadakum asalaata lisabcin ma aha markaysaa aabbaha keliya in laga rabo inuu amro waa in labadoodu wada amraan tarbiyada wanaagsan saasay ku imanaysaa in amarku labadaba ka dhaco laakiin markaa hooyadu inay is tidhaahdo markaysaa amarku adiga kuma khuseeyo isaga amray ayadu iskaga aamusto ama saa u eegto iska dhaafto munaasib maaha waa in la wada amraano amarku ka wada yimaadaa isku si waa in loo amraa isku mowqif waa in laga taagan yahy isku si waa in loola macaamilaa haddii labadii qof markaysa markaa ubadkii u arkaan midna inuu cadow leeyahay midna marka waxa weye inuu yani saaxiib leeyahay taa qudhedu dhibaataylada tarbiya xumaanta waxyaalaha ka qayb qaatayna ka mid tahay marka khayrka waa in lagula dadaalaa aadaabta wanaagsan waa in la baraa yani marka yaa ghulaam sami illaah kul biyamiinik kul mimaa yaliik yani waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam ubadkii saasuu amrayey inankii yaraaye markaysa marka waxaan yani ummu salama ay dhashay wuxuu yidhi ina yar baan ahaa nebigaan markiisa marka wax la cunayey markaasaa gacantaydu waxay ku warwareegaysay xeedhadaa marba gees ka qaadanayay markaasuu nebigu ugu yidhi yaa ghulaamu wiilow samillaah allah magacaw bismillaah dheh wa kul mimaa yaliik halka kusoo xigta ka cun wa kul biyamiinik midigtaada ku cun wa kul biyamiinik midigtaada ku cun wa kul mimaa yaliik halka kusoo xigtana ka cun waa aadaabtii wanaagsan aan loo laqimayo inuu midigta wax ku cuno inuu bisimka u qabto inuu halka kusoo xigta ka cuno waxa markaa xun waa in laga reebaa kahin kahin waa ti markiisa markaa xasan markuu is yidhi sadaqadii qaado yani markaa timirtii sadaqadda waa ka reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u diidey akhlaaqad xun waa in loo diidaa wax wanaagsan waa in la amraa waa in lagu tarbiyeeya waa in qur-aankii la baraa waa in aadaabta wanaagsan la baraa yani lagula dadaalaa salaadii waa in markaa la amraa markuu toddoba jir gaadho yani waxa weye marka uu toban jir gaadhona nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in lagu garaaco wahaakada garaacaasi laakiin garaac bararinaya maaha haddii marka waxa weyaan yani ay dhacdo in waxa weeye yani haweenaydii ninka ay diiddo ay ka madax taagto waa inuu waaniyaa faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna saasaa sharcan loo dhigay darbigu waa dambeeyaa waxaa la hormariyey wacdiga iyo waanida waxaa lagu xijiyey hajriga in laga haajiro oo laga weji dadbo yani marka waxa weeye gurigana looga tegi maayo walaa tahjur ila fi lbeyt waa inaga xadiiska kusoo aragnay marka cishrada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan waa in la eegaa waa in la eegaa siradii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo dumarkii nebiga iyo waxa weeye saxaabadii iyo saxaabiyaadkii waa in la eegaa siiradoodii akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii in lagu daydo laysku dayaa laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan ayaa idinku sugnaatay qabsashada sharciga la qabsanayo waa in lagu dadaalaa waa idinku dheereeyey kolley kelmaddii mawduuca kolley iska ballaaran waxaan filayaa kolley inaan qadarka ila tilmaamay waa mawduuc kolley waasic oo kolleysiisa u ballaaran baaraka allah fiikum wajazakum allah khayran ilahay dhammaantiin ha inagu anfaco wallahu aclam